waa shimbiro aad u badan waxa ay ka imaanayaan dhanka badda iyagoo kor iyo dhexe haabaya gudaha isbitaalka martini oo ay degan yihiin naafada ciidanka xoogga shimbiraha marka aad eegto ma ahan kuwa horay loogu arkay soomaaliya aniga iyo intii meesha joogtay ee aan weydiiyey oo isku jiray da' iyo dhallinyaro waa markii inuugu horraysay ee aan aragno noocooda waxaay dadka qaar ku tilmaamayaan arrin mucjiso ah marka aan sawir guud ka bixiyo shimbiraha lagu arkay isbitaalka martini ayaa waxa ay yihiin kuwo madow madaxana ka cad lehna af dheer in ka badan boqol ka mid ah qiyaastii kun shimbir ayaa meydadkooda gudaha isbitaalka lagu arkay kadib markii si fiican loo eegayna waxaa la garwaaqsaday in ay iyagu isdileen sababtoo ah madaxa ayay kawada dhaawacnaayeen kuwa dhintay dadka ku sugan isbitaalka martini ayaa waxa ay idaacadda kulmiye u sheegeen in ay shimbiruhu bilowdeen habeenkii khamiista ee ay jimco soo gelaysay xalayna u ahayd habeenkii labaad ee ay arkaan waana ay sii bateen xalay marka loo eego habeenkii ka horreeyey sidoo kale xilliyada maalintii ah ayaan la arkaynin sida lagu warramayo aniga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi faarax suuriye waxaan ka mid ahaa naafada halkan deggan waxaa taalla meeshaan amuur ilaahay xagga ka timid waxaa yaalla shimbiro meel ay ka soo duuleen ma naqaano geedaha martiini oo dhan waa saaran yihiin waa isdilaayaan meesha madaxay isku dhufanayaan meydkooda xerada dhooban amuur lagu cusub weeye ilaahay baa yaqaana marka wixii raba inay arkaanna way soo arki karaan shimbirahan anu hadda ka hor maana arag hadda waxay noloo yihiin shimbiraha tukan maahan madaxa waa ka cad yihiin hadda intii anagu hadda adduunka aan joogno hadda ka hor shimbirahan maana arag waxaan ku qiyaasi karna waxaan iskalaha ilaahay mucjisa ilaahay xaggiis ka timid waayahay maxaa sababi karay kula tahay dabcan waaya joog baa tahay halkanna dadka deegaanka ay muddo ku nool baad ka mid tahay maxaa sababi kara waad isleedahay shimbirahan inay halkan yimaadaan wallaahi ilaahay baa og xaaladeeda badda xaggeeda hadda hadda waa socdaan ujeeda ilaa iyo malaayiin xabaha badday ka soo kacayaan waana iska dhimanayaan waxaan ku seegi karna ilaahay waa mujada waa kuwaas madaxa afkii dhiig kasii daynaya markii ay dhimanayaan madaxana dhiiga kasii daynaya afka dhiiga kasii daynayaan guryaha kale ee ka agdhow isbitaalka martini uma gudbayaan shimbiraha aan horay loo arag waxaana ay ku egyihiin oo keli ah dhismaha isbitaalka martini iyagoo ah kuwo ka soo baxaya oo ka imaanaya badda xaggeeda lamana oga sababta iyo waxa ay yihiin in ka badan inta la arkay